kadib markii ay dhimatay allaha u naxariistay khadre maxamed oo haysata siddeed carruura oo agoona ayaa carruurtan oo ku noolaa digix dhagacaddee waxaa loo soo qaaday magaalada caabudwaaq waxaana maantay muxubadiiriya shirwac oo ku nool dalka asturiil iyo ay u ballanqaaday inay u dhisayso hoy ay degaan carruurtan agoonta iyo rajada ah waxaa jira dad badan oo muxsiniina oo iyaguna si gaargaara wax ugu soo diray carruurtan qaar ka mid a ururada haweenka degmada caabudwaq oo ka damqaday carruurtan iyo ayadood ayaa u mahad ceshay qof kasta oo soo caawiyey waxaana ummadda kale ee waxhaysata ay ka codsadeen inay soo caawiyaan walaalayaal waxaan joognaa maxaat meeshaan waxaa weeyaan dhulkii aan rabnay inaan u dhisno carruurta markii horena agoonta ahaa haddana rajoobay baan rabnaa inaan u dhisno haddii ilaahay idmo carruurtii waa kuwaana maamooyinka waa kanaa waa labadii ayeeyo labadan maamo ood arkaysaan labadii hooyo weeye oo labadii ayeeyo ahaa oo aabba iyo hooyo kala dhalay dhulkii waad arkaysaan waan jeexnay biyaan ku xirnay waa cusub yahay waa u jeedaan waxaa maxaa ahaaye to aan ka cosla ka codsanaynaa muslimiinta walaalaheena dhulkan oo lagu qiimeeyey lacag lacagtii oo bar tabarucaad aan uga jirnay dadkii dhulka iska lahaa annaga u eexinayna gurigaan aad u jeedaan oo sawirku hadda uu hayo waa ayeydada aabbahood dhashay ilmaha waxaa ku soo deeqay maanta ajar iyo xasanaad allah ka siiyo khasnada ay ka soo bixisana khasnadii qayrka lagu shubay allah ka dhigo jannadiina allah ugu bishaareeyo muxubo diiriye shirwac oo ku magac dheer muxubo diiriye caytun baa ku soo deeqday laba qol oo sirdila ah labadii balbalo oo jikada wax lagu karsan lahaa iyo balbaladii ah musqushii intaas ayadoo cid bila aadan oo la bixinaysa la arkinin ayadaa qasnada alla ku soo ridatay dhulka oo lagu qiimeeyey adugu wixii laga tegay iyo wixii aan ka jarnay iska daaya hadda alxaasil nalka rabo kun iyo afar boqol oo annagu aan wakiil ka noqonnay waxaan codsanaynaa walaalahayo na daawanaya u soo deeqa ilmaha kan maxaa ahayta gacanqaadyo fara badan oo hore u soo baxshay haddana maxaa ahayta kuwo kale laga sugayo kun iyo afartaas boqol inay naga bixiyaan qof kasta oo maxaa ahayta dadkaas ama xoog ku darsaday ama dhaqaale ku darsaday sida bahda saxaafadoo kale ayagoon hal doolar ku qaadanaynin ayagoo tagsiga ay soo raacayaan jeebkooda ka bixinaya ayagoo tvga ka duubaya ayagoo xilli kasta la garab taagan inay ku deeqaan maalkooda iyo muruqooda muxubadiiriyo caytan baan halka kan uga mahad celinahayaa meesha ay ka soo bixisay waxay ugu deeqday ilaa ay bixiso labadii qol iyo laba balbalo iyo suuligii bay ugu deeday caruurta agoonta ah oo makasta ah oo laba qaawan isma qaado halkaa ku joogo waxay waxay ajar iyo xasanaad horta allaha ka siiyo meeshii ay ka soo bixisayna ilaahay wax badan oo ballaaran ha ugu bedelo ummadda kaleeto oo muslimiintaa waxaana u sheegaynaa dhulkaa lacagta lagu qaymeeyey islaantii lacagtaas aan u soo qaadnay laba kun baa lagu qaymeeyey iyo siddeed boqol waan ka jarnay kun iyo waxay ogolaatay iyo afar boqol annagaa u soo qaadnay waxaanaynu dhul uga doga meelahaa kaleeto waxaana aan u yeelaynay ehelkii inayna ilmahaasi ka fogaanin meeshaa maanta waxay u baahan tahay wixii islaama inay wax ku sadaqaystaan dhulkaas waa damiinanay dad baan ka barinay waxaa weeye iib ma ahayn dadkii aan ka qaadanay waxaan nidhi dhulka kaga dhawaansho waaridkood meelay uga dhow yihiin waxaa weeye ilmuhu waa saqiir meeluhu iskaga gam-ayaa meelaha iskaga silicsan yihiin meesha waaridkood uga dhow yahay cayaar maahan oo ka ogaanahayo haba derbiga ka fiirinaya marka saasaan ugu xilanay dhulkan lacagtiisa waa laleeyahay gabar baa guryahaas ku deeqday badiriyo caytamood baa haa waa la bilaabayaa gabadhaas gurigii ilmaha waxay u baahan waxbarashadii bilcadan naloo dhisahayo agoonta iyo shaybabka yaa inta waa ku qanacsana ehelka noo dhisaya dowladda dadweynaha intaa waa ku qanacsana mahad baanu celinaynaa mahad baanu celinaynaa madaxda loo raajiyo waxaan ka codsanaynaa intaas waxaan ka codsanaynaa kaalmaan ka codsanaynaa waxaan ka rabnaa guriga inaa loo dhiso raashin ina la siiyo muxubadiiriyo caytanood mahad baan u celinayaa qasnadeeda qasnada ay ka soo shubtay qasnad buuxda oo dembigeeda allaha dhaafo kii waalideynta allaha dhaafo aqaaladeeda jannadii allah geeya haa anigu waxaan ahay ayeeyadii maamada dhimatay dhashay oo carruurtii gacanta ku haysa ayeeyadii aabba dhashay waa tan waa ay garab taagan tahay ayadaa waan u soo dhaweynay
ilmaha ayeydood aabbaha dhashay oo shayb ah oo waxbaba qaroonkeeda maanta qod iyo qaar midna u haynin ayaala cabdulaahi jaamac radio daljir caabud waaq